dhaafaseen reediyo adaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado baled weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareed
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio adaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiqaadir maxamed nuur cabdiqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtiin kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyo cadada saakay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee danaab oo horjooga ka tirsan al-shabaab kusoo qabtay gobolka shabeellada hoose dowladda soomaaliya oo sheegtay in bangiga horumarinta afrika deynta uu ku lahaa soomaaliya gebahaanba uu ka cafiyey faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya dil qof shacaba lagu geystay xadkii gobolka hiiraan la wadaaga etoobiya maamulka jubbaland oo ganacsatada deegaanadaas ugu baaqinaysa macaashada sare u qaadin sabab la xidhiidha cudurka corona awis guddiga soo diyaarinta sharciga doorashooyinka oo guddoomiye cusub ku doortay magaalada muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin warka subaxa ee raadiyo cadada saaka dhegaystayaal
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbacaa taariikhda ay ku beeganta labaatan iyo shanta bisha saddexaad sanadka laba kun iyo labaatanka qodobada maqasheen waxa ayaan qaar ka mid a warka subax iminkii haatana kusoo dhowaada faahfaahintooda oo dhan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay gab ahaanba laga cafiya daynta uu ku lahaa bangiga horumarinta afrika
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa sheegay inay bangiga horumarinta afrika uu ka cafiyay deyntii soomaaliya ku lahaa kadib dadaal dheer oo dowladda ay ka samaysay hagaajinta hanaanka maamul iyo maaliyadda dhaqaale ee dalka waxaan aada ugu faraxsanahay islamarkaana ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeynaya dadaalka dheer kadib bangiga horumarinta afrika uu ka cafiyay deyntii soomaaliya uu ku lahaa sida muuqata warbixintuu soo saaray warbixinta a f d b waxa ay caddaynaysaa isbeddel ka muuqda oo aan ka samaynay hagaajinta hanaanka maaliyadeed ayuu yidhi wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya wasiir beyle ayaa xuseyn dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay sii wadidda dadaalada igu jirta isbeddelka horumarineed ee dhanka maaliyadda ee dalka dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxaa naga go-an inaan sii wadno dadaalada isbeddel iyo horumar ee maaliyadda soomaaliya waxaan u mahad celinaynaa saaxiibada caalamka si gaara u k oo garabna buuxda naga siisay in dayntaani nala ka cafiyo bangiga horumarinta afrika u yiri wasiir beyle si kastaba hore ayuu bangiga adduunka waxa uu soomaaliya uga cafiyey deyntii uu ku lahaa iyadoona ay jiraan dalal badan oo ballan qaaday inay deynta soomaaliya ay ku leeyihiin ay geb ahaanba cafi doonaan
faahfaahino dheeraadaha ayaa waxay ka soo baxayaan dil qof shacaba lagu geystay xadkii gobolka hiiraan la wadaaga etoobiya
ciidamo ka tirsan kuwan iyo boolis ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya kana soo gudba xadka soomaaliya etoobiya ayaa deegaano u dhexeeya xadka ay wadaagaan gobolka hiiraan iyo etoobiya ku dilo qof shacab ahaa qofka shacabka ee la dila ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa beeraaley islamarkaana xilliga duulka loo geystay uu ka howlanaa tabcashada beertiisa ku taalla deegaanka xuuday woogle oo qiyaastii soddon iyo shan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan goobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan in qofka shacabka ee ciidanka liyu boolis ay dileen lagu magacaabi jiray sheekh doona cilmi ciyow wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan inay dalka kadib dagaal toosa uu dhex maray dadka deegaanka ee ciidamada new boolis oo ugu dambeynta new boolis ay dib ugu laabteen fariisimadii markii hore ay kasoo tageen dadka ku nool deegaanada dhaca xuduudda gobolka hiiraan ay la wadaagtay etoobiya ayaa toddobaadyadii dambe cabasho xoogan ka muujinayay dhibaatooyinka ay kala kulmayaan ciidamadaasi walow ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedka hiirshabelle aysan inta badan ka hadlin dhibaatooyinka ay sheegaan ee ciidamada booliska dowlad deegaanka soomaalida iyo xadka dhinaca gobolka hiiraan ay markasta dadka shacabka ugu geystaan iyadoona la sheegaya inay xiisad maantay dagaal ay ka taagan tahay deegaanka uu dilka ka dhacay
magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa xalay caga dhigatay diyaarad sidee qalab looga hortegayo cudurka coronavirus oo qaar ka mid ah dalalka afrika la gaarsiiyo soomaaliya ku jirto
diyaaradan oo sida agab caafimaad oo daaweyna oo loogu talagalay in lagula tacaalo dadkii u haleela cudurka coronavirus ayaa xalay waxay ka caga dhigatay garoonka muqdisho aadan cadde ee caasimada dalka qalabkan daawooyinka oo qaar ka mid a dalalka afrika oo ku jirta soomaaliya waxaa ugu deeqa mid ka mid ah ganacsatada ugu lacagta badan ee dalka shiinaha ahna milkilaha shirkadda calibaba sidoo kalena ah nin ugu taajirsan dalka shiinaha oo cudurkan markii hore safmaraynka uu ka dilaacay maxamed saciid cabdulaahi wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyo safiirka shiinaha ee soomaaliya ayaa kala wareegay deeqdan daawada waxayna kaga mahad celiyeen gargaarka la soo gaarsiiyey gargaarkan ayaa waxaa qalab caawa waxaa halkan aan run ahaantii aan u joognaa si deeq noogu timid walaalaheena china shirkadda calibaaba oo ninka odayga jack mark run ahaantii aan ugu mahad celinayno dadaalka ay kaga qayb qaadanayeen dhibaatada afrika ku dhacday sidaad la socotaan qaybtii soomaaliya kaga aadanayd oo haddana soo gaartay ayaan halkan kala wareegaynaa waxaan mar kale anoo magaca dowladda federaalka oo wasaaradda caafimaadka ku hadlaaya aan mahad gaara u celinaynaa walaalaheena oo waddanka china oo run ahaantii wakhti aan u baahnayn ay noo soo gurmadeen runtii waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo siday hadda uu safiirka uu noo ballan qaaday sidoo kale in shibmanti kale ay iman doonto mar dhow oo aan rajaynayno inay qayb weyn ka qaadan doonto run ahaantii la dagaalanka cudurkan adduunkao dhan daaladsaday ilaahay hadduu yidhaahdo waxaa keliyaoo aan ku celinayno mar walba waxay tahay inaan aad iyo aad ugu mahad celinayno sidaana waxaa weyaan run ahaantii waa wakhtiga aad u baahan tahay agabka aad u baahan tahay qofka kula garab istaagaa waa run ahaantii mahad buu naga mudan yahay dowladda iyo shacabka jinana run ahaantii caawadan aad iyo aad baan ugu mahad celinayna ilahay hadduu yidhaahdo
ciidamada dowladda federaalka iyo soomaaliya ayaa gobolka shabeellada hoose waxay ka soo qabteen sida ay sheegeen horjoogo ka tirsan al-shabaab ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa danab guutada koowaad ayaa magaalada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose deegaano hoostaga waxay ka soo qabteen ibraahim maxamed rooble oo sheegay inuu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab ciidamada qoraal ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya iyo ku sheegtay ciidamada howlgal ay sameeyeen inay gacanta ku soo dhigeen howl hogaamiyahaasi waa horjoogahaasi ka tirsan al-shabaab waxay sheegtay wasaaradda warfaafinta inay xoogeysatay awoodda ciidanka xoogga dalka islamarkaana ay sii wadi doonaan ciidamada danab howlgallada qorshaysan ay ku soo qabanayaan dadka ka tirsan al-shabaab waa sida ay sheegeen ciidanka xukumaan dooskaas gaar ahaana kuwa danab ayaa waxay kordhiyeen howlgallada ay ka sameynayaan gobolka jubbada waa shabeellada hoose oo muddooyinkii dambeba ay ciidanka xoogga dalkii al-shabaab ay dagaalo kala duwan ay ku dhex marayeen guddiga dhammaystirka sharciga doorashooyinka ayaa guddoomiye cusub waxay ku doorteen magaalada muqdisho sidoo ku faahfaahinaya cabdulqaadir dacwo warkan guddiga ku-meel gaarka ah ee soo diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka ayaa yeeshay kulankeedii labaad oo ay ku doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo sidoo kale xoghaye kulanka waxaa shir guddoominaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim muudey guddoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ah ee diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka ayaa loo doortay xildhibaan ibraahim yarow isaaq halka guddoomiye ku-xigeenka guddiga loo doortay jawaahir axmed cilmi iyadoo sidoo kale xogayaha guddigana loo doortay xildhibaanad lufti shariif sida markaasi uu u sheegay warfidiyeenada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim mudey
inta ogol ibraahim isaaq yarow inuu noqdo guddoomiyaha guddiga waxaan rabaa inay gacanta taagto adinkoo mahadsan hala tiriyo soo tiri ninka la yidhaahdo door soo tiri afar iyo toban hala dejiyo yaa ka aamusay yaa ka aamusay qof ka aamusay ma jiro yaa diiday qof diiday ma jiro sidaas ayuu codkii u sax ku yahay waxaa loo doortay guddoomiyaha guddiga xildhibaan ibraahim isaaq yarow waa mahadsantiis waa mahadsantihiin guddiga oo horey u magacaabeen guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa shaqadeedu tahay sida ay usoo diyaarin lahaayeen xeerar muhiim u ah sharciga doorashooyinka qaranka oo ay horey u ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaaliga soomaaliya iyadoo sidoo kale sharcigaas u saxeexay madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo aada ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir subaxnimadan warkii subax raadiyo wacdada inta ayaana kusoo gabagabanaynaa tan iyo warkankiisa kale intaan ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
carwa udug cadaado hoyga uduga layacisag udgoonideeda
cidtaan dariskeenniyo caraf badanaa guriga caliyo waa ku sidee cimrigaa jirta eeg caqligaagu